dib u heshiisiinta ayaa ahmiyad aad u weyn u leh bulshada soomaaliyeed iyada oo loo arko in dadka soomaaliyeed loo sameeyo dib u heshiisiin si loo gaaro horumar iyo wada noolaanshiyo dhaba oo bulshada soomaaliyeed ay ku wada noolaadaan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey kaalinta dib u heshiisiinta ay ku leedahay horumarka nabadda iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen
horta awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed moxamed xasan oo ku magac dheer axmed sagan yani muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiinta waad og tahay waqti xaadirkan aan wada hadlayno xaalkeena meesha uu yaalo iyo caqabadaha mataqaanaa soomaalida mataqaanaa horumarkeena hortaagan waad garan kartaa waa un colaado iyo isku dhacyo unbaa mataqaanaa halkaan na soo gaarsiiyey marka maanta de haddii heshiis la ahaan lahaa oo bulshadu bulsho heshiis ay ahaan lahayd de horumaro badan baan tiigsan lahayn oo oo dee adduunkaas yaan wax la wadaagi lahayd dadkuna sidoodaba markay heshiis yihiin ayay waxna wada qabsan karaan dhigoodana mataqaanaa dadka kalena ay hiigsan karaan laakiin dadku haddaysan heshiis ahayn wax mataqaanaa la qaban karna ma jiro dee in laysku laab furnaadana waa wax fiican oo qofka walaalkaada inaadan cuqdad u qabin laabta inaad u furto waa peace of mind wax laa helisa adigaa nasanayo adiga shaksiyan ayaa nasanayo waan ku dhowahay walaalle magacayga waa cabdiweli cabdinasiib heshiisiinta waxyaabo badan bay u leedahay sida inay dadkaas isku soo dhowaadaan burwaaqa iyo bashbash iyo cimri dheeri ay ku wada noolaadaan inay isla noolaadaan oo deegaankooda si fiican ay u wada beertaanoo si fiican ugu wada noolaadaan inay dadkaas isku laafmurnaadaan wadankay joogana si fiican ugu dhismo ugu burwaaqooda inay muxuu ahaa dadkooda si fiican wax ugu bartaan inay caruurtooda muxuu ahaa edab iyo tarbiya ay wax badan ay u yeeshaan in bulsho wanaagsan ee meeshaas baa ka dhalan karta inay bulsho wanaagsan oo isku toosan inakaas ka dhalataa laga yaabaa